Dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa olol nadaafadeed ka fulisay degmada koow iyo soddonka Meey. Ololaha nadaafadeed ayaa waxaa kasoo qayb galay duqa magaalada Hargeysa xubno ka tirsan maamulka degmada. Ololaha nadaafadeed ayaa waxaa kasoo qayb galay duqa magaalada Hargeysa xubno ka tirsan maamulka degmooyinka caasimadda iyo bulshada degan degmada koow iyo soddonka Meey ee magaalada Hargeysa. Duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooga ayaa sheegay in halkaani laga dhigi doono goob loo soo dalxiis tago ka maamul ahaanna ay ka go'an tahay in la nadiifiyo magaalada Hargeysa.
oo maalintii qofka waddaniga ah ee waddankiisa jecel uu soo bixi jiray magaaladiisana wuu nadiifsan jiray bridgekan bridgekeenii hore waa inagii nadiifsannay bridgekeennan kale ee qofkii dalxiisa inoo yimaada iyo muwaadinkuba hubaal waxa ah inuu markuu dul socdo uu hareerta eegi lahaa markuu hareerta eegana de wuxuu arkayaa waxaad qashin arkayso iyo quran dowladda hoose waxaa maanta ka go'an inay halkan nadiifiso mustaqbalkana halkan waxay noqon doontaa meel qurux badan oo qofku marka uu dul marayo uu aad u mahadiyo oo idhaahdo ish- ishiisu jeclaato naftiisu jeclaato dadaalka maanta aynu bilownay sida u ekaydna waad aragtay dabeetana waxaynu qorshaynaynaa markaas sidii ay u noqon lahayd beer yar oo qurux badan oo qofkii markaa u baahdaa intuu yimaado uu iska fadhiisan karo wax ku akhrisan karo insha allahu tacaala magaaladeennuna maalinba maalinta ka dambaysa waxay soo noqonaysaa maalin na- magaalo nadiifa waa dadaalkoo la sii wado shacabkana waxaan ka codsannaa maalmahan qiimaha leh ee waddaniga ku weyn inay soo baxaan oo ay magaaladooda nadiifsadaan halkan waxaa jooga shaqaalii dowladda hoose oo dhan madaxdii degmooyinka waa dadaal aan loo kala hadhin weeye Ah, guddoomiyihii koob iyo soddonka may oo degmadiisa shaqada laga qabanayo ayaa halkan taagan subeer oo ka yimid degmo kale ayaa isaguna halkan jooga ilaa shan guddoomiye degmo ayaa halkan ka shaqaynaya afar kalena waxay ka shaqaynayaan degmada macallin haaruun waa dadaal aan loo kala hadhin dadka reer hargeysana waxaan ka codsanaynaa maalin qudha hargeysa loo soo baxo oo halka milyan iyo xogaaga qofee ku nool ay soo baxaan waxay hargeysa ka dhigaysaa magaalo aan magaalooyinka adduunka aan la mid ahayn